bsm illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa caawa oo habeen isniina ah sanadka cusub ee islaamka ee kun afar boqol iyo afar iyo afartanka hijiriyada bishiisa ugu horreysee muxaramna ay afar iyo labaatan tahay waafaqsanna taariikhda miilaadiga oo ah laba-iyo labaatanka bisha sideedaad sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan waxaynu biidni illaahi subxaanah ku bilaaban doonaa masaajidkeennan barakaysan ee masjidurashiid ee hargeysa tafsiirka qur-aanka kariimka ah ayaa caawa aynu bilaabi doonaa biidni illaah ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxaynu ku weydiisanaynaa magacaantiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa sare sidaa uu inoo soo gaadhsiiyey bilowga kitaabkiisa kariimka ah inuu khitaamkiisana ina gaadhsiiyo o inagu guuleeyo fahuwa almannaanu alkariim bismi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiimi maaliki yowmi ddiin waxaa casharkeenna caawu uu ka bilaabmayaa suuratu alfaatixa waxaanu ku egyahay aayadda sagaal iyo labaatanaad ee suuratu lbaqara suuratu lfaatixa waa makiya aayaadkeeduna waa toddoba aayadood kelimaadkeeduna waa toddobiyo labaatan kelimo xuruufteeduna waa boqol iyo afartan xaraf haadihi suura waxay leedahay magacaan fara badan hiya alfaatixa wa hiya alkaafiya wa hiya ashaafiya wa hiya alruqya wa hiya asabcu almathani waalqur'aan alcadiim wa kahratu alasmaa'i tadullu calaa sharafi almusamaa suuraddan qiimaha badan way magacyo badan tahay oo intaa aynu tilmaanay iyo in kaleba waa leedaho ummul kitaab ay ka mid tahay waxaana culimmadu yidhaahdaan magacaanta faraha badan ee shayga loo bixiyaa waxay daliil u tahay musamaha ama shayga magacaanta badan loo bixiyey sharafka iyo cadamada uu leeyahay waxyaabaha kale uu dheeryahay suuratulfaatixa wa acdamu suuratin fi lqur'aan waa suuradda ugu weyn ee suwarka qur-aanka ka mid ah waxaa tilmaamaya xadiidka bukhaariga ku sugan min xadiidi abi saciid inuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam alaa ucallimuka acdama suuratin fi lqur'aani qabla an akhruja min almasjid nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam abuu saciidow ma ku baraa suuradda qur'aanka ugu weyn intaanan masaajidka ka bixin wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hiya sabcu lmatani waalqur'aanu alcadiim aladii uutiituh wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo faatixada ah waa toddobada soo noqnoqda iyo qur-aanka weyn ee rabbi siiyey waxa uu fasiro u caddeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam aayaddii alla uu yidhi walaqad aataynaaka sabcan min almathani waalqur'aan alcadiim waa toddoba soo noqnoqda waa suuratu lfaatixa waayo waxay ka kooban tahay toddoba aayadood oo basmaladu ay ka mid tahay waa aayatun min alfaatixa sidaa darteed ayaa salaada la akhriyayaa oon laga tegayn nin kor u qaada iyo nin hoos u dhigaba waayo waa aayad ka mida faatixada basmalada ama bisinku suuraddan faatixada mowduucaadkeeda ugu muhiimsan ay ka warramayso waxaa ka mid ah alarbacatu alaayaat aluwal fiiha athanaa'u cala allahi wa tamjiiduhu wa tawxiid alrububiyati wa tawxiid alasmaa'i waasifaat aayaadka afartee ugu horeeya waxaa ku sugan ammaan allah la ammaanayo tabaaraka wa tacaala iyo sharfid la sharfayo oo la weynaynayo iyo rabbinimada oo loo keliyeynayo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa tawxiid alrububiya wa tawxiid alasmaa'i waasifaat alraxmaani alraxiim iyo towxiidkii asmaada iyo sifaadka oo magacaantii alleh alraxmaani alraxiim iyo sifaadkay koobsanayaan sifaturaxma ayaa lagu sugayaa aayaadkaas maaliki yowm ddiin waxaa aayaddaana lagu tilmaamay in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yahay ka isagu mulkiyey iska leh maalinka la is-abaal marinayo ee maalinka u dambeeya yowma alqiyaama waxay culimmadu yidhaahdeen iyadoo ilaahay maalin walba uu mulkiyo isagu uu leeyaho cidi aanay la lahayn haddana maalinkan si gaara wuxuu u sheegto naftiisa ugu nisbeeyey liinqitaaci aliddicaa'i fii dalika alyowm maalinkaas sheegashadii wax la sheegan jiraa go-aysa oo adduunka dadkaa wax sheegta aakhirase mulkigii iyo wax sheegashadiibaa go-aysoo liman ilmulku lyowm لله الواحد القهار الملك يومئذ الحق للرحمن وله الملك يوم ينفخ في الصور والأمر يومئذ لله آياتkaas oo dhan waxay tilmaamayaan maalinka Rabbi waxa u barax tirmayoon cid la wadaagayn mulkiga maalinka aad iyo aad ka culayska badan marka maadaama aan cidi wax sheeganayn dalika alyawm ayaa si gaara loo yidhi maaliki yowmiddiini ayaamka kalena isagoo leh labada aayadood ee ku xiga al aayataani alakhiirataan labada aayadood ee kuwa hore ka dambeeya fiihimaa tadarucu almu'miniina lilmacbuudi wailtijaa'uhum ilayhi wa wujuubu mukhaalafati asxaabi aljaxiim waxaa aayaadkaa dambe ku jira marka hore cafwan waxa ka horeeya ducada iyo iltijaaga tawxiid aluluuhiya oo uluuhiyada iyo cibaadada rabbi in loo badhax tirayo ayaa ay tilmaamaysaa aayadda shanaad ee iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahow keligaa baanu ku caabudaynaa keligaa baananu kaa kaalmo dalbaynaa oo xasriga iyo koobista waxaa tilmaamaya taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu alxasra ama taqdiimu almacmuuli cala alcaamili yufiidu alxasra iyaaka damiirkaa yani munfasilkaee maxalu nasbaha yaale ee lasoo hormariyey waxa weeyi waxaa laga soo hormariyey caamilkii nasbinayo nacbudu wuxuu tilmaamayaa koobis iyo xasri in cibaadada alla uun lagu koobayo oo cid kale aanay la wadaagin oo iyaaka adiga oo keliyaanu nacbudu ku caabudaynaa ay laa nacbudu siwaak marka cubuudiyada marka guud ahaan loo tilmaamay ayaa si gaara waxaa loo xusay nooc min anwaaci alcubuudiya wahiya alisticaanatu billah wa iyaaka nastaciin waayo lowla alicaanatu min allah lamaa cabadna allah haddaan kaalmada alla jirin dee alle maynaan caabudneyn oo icaanada iyo tawfiiqdiisa ayaynu rabbi ku caabudaynaa oo kaga cabsoonaynaa kadib aayaadka dambe ayaa waxaa lagu xusay mu'miniintu inay u tadarucayaan oo alle isu dhuldhigayaan oo ilaahay ay baryayaan kana magangelayaan waddada kuwa gaalada ee lumay ama loo cadhooday waxaa kaloo laga dheehanayaa siraata aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim wala addaaliin yacnii edbinta addoommada lagu edbinayo inay si wanaagsan ilaahay ula dhaqmaan oo uga edabsadaan oo waayo khayrka si toosa alle loogu nisbeeya ancamta allahayow adigu aada u nicmaysay sharkii oo qadabka iyo cadhada ana waxaa loo nisbeeyey majhuulo hayrilmaqduubi kuwii loo cadhooday aan ahayn hayri aladiina qadibta lama odhan waa addoommada oo lagu edbinayo in ay waxa weeye ka digtoonaadaan inay wixii shara alla u nisbeeyaan oo allah khayr iyo shar labadaba isagoo qadaray ayaa haddana dee washaru laysa ilayk laga edabsanayaa sharka in rabbi loo nisbeeyo oo nebiguba sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa waalkhayru fii yadayka washaru laysa ilayka waa kii lahaa alyahuudu maqduubun calayhim waalnasaara daalluun kamaa saxa fi lxadiid yahuud weeyaan kuwa loo cadhooday liannahum waayo waxay ku lumeen calaa cilmin iyagoo og bay ogaan ugu badheedheen baadida waalnasaara daalluun kiristankuna waa hallaabeen oo waayo cabadullaha calaa jahli ilaahay jahli ayay ku caabudeen marka maqaasida aynu tilmaanaa ugu muhiimsan suuratulfaatixa mawaadiicda alla uu ku tilmaamay muncamu calayhimka kuwa loo nicmeeyeyna waa kuwa rabbi ku tilmaamay waman yutic allaha walrasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina walsidiiqiina walshuhadaai walsaalixiina wa xasuna ulaa'ika rafiiqa rabbi alcaalamiina caalamiina waa jamcu caalam waana kullu maa siwa allah waa wax allo waxa alla ka soo hadhay uunka alla u abuuroo dhan waxaana caalam loogu tilmaamay liannahu calaamatun calaa khaaliqih wuxuu astaan u yahay allihii awme ee abuuray wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu allah waxau ihi subxaanah bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bismi illaah ay abtadiu waxaan ku bilaabayaa kitaabka alleh bismi illaah ilaahay magiciisaan ku bilaabayaa allihii arraxmaani naxariista caamka a lahaa ee ku sifaysnaayee si caam oo guud u naxariisanayey ee naxariistiisu gaal iyo islaamba adduunka ay ku gaadhaysay allihii arraxiimi sida gaarka ugu naxariisanayay aakhiro addoommadiisa mu'miniinta ah ama alraxmaani allaha naxariista caamkee daatiga ah ku sifaysan daat ahaan ugu sifaysan raxmadda ballaadhan allaha alraxiimi addoommadiisa u naxariisanaya ee raxmadda ficligae mutacaddigae addoommadiisa gaadhaysa ku tilmaaman allahaasaan magaciisa ku bilaabaya alxamdu mahad iyo ammaan oo dhan ashu waa istiqraaqiy oo jinsulmaxaamidi kulliha ayay koobsanaysaa alxamdu mahad dhammaanteed lilaah alla ayay u sugnaatay allihii rabbilcaalamiina uunka oo dhan rabbigooda ahaa allihii alraxmaani naxariista ballaadhan ee caamka ah ku sifaysnaa daata ahaan allihii alraxiimi addoommadiisa u naxariisanayay raxmaddiisa gaadhsiinaya addoommadiisa allihii maaliki yowmiddiini is-abaalmarinta maalinkeeda isagu mulkisnaa ee lahaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxaa laynagu boorinayaa ama layna barayaa tawxiidu alcibaadati lilaahi waxdah ay quuluu waxaad tidhaahdaan oo ku toosnaataan iyaaka adiga oo keliyaanu allahayow nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adiga oo keliyaanu allahayow nastaciinu kaa kaalmo dalbaynaa ihdinaa allahayow nagu hanooni assiraata jidkii allahayow nagu hanooni jidkii almustaqiima ee toosnaa hidaayaduna waa laba oo hidaayat lbayaani waddalaala wa hidaayatu tawfiiq hidaayat lbayaani waddalaala waa in khayrkiiyo wanaagga lagu tusoo laguu caddeeyo ama qaada ama ha qaadan laakiin hidaayatu tawfiiq waa in lagu waafajiyo oo hanuunku qalbigaaga galo marka hidaayatu tawfiiq waa biyadi illaahi waxdah laa biyadi ghayrih laakiin hidaayatu lbayaani waddalaala waa ta ambiyada iyo rususha loo soo diray culimada iyo ducaadda dhaxashayna ay dadka ugu baaqayaan ruuxu shayga isagoo mutalabisku ah oo ku sifaysan haddana rabbi inuu baryo waa bimacna habaati waziyaada allow igu sugoo ii ziyaadi oo adoo hanuunsan haddana ragcad walba ihdinaa waxaad u leedahay hanuunkaan haystana allow igu sug ka iga maqanna ii kordhi ihdinaa allahayow nagu hanooni assiraada jidkii almustaqiima ee toosnaa siraata aladiina kuwii jidkooga allahayow nagu hanooni kuwii ancamta aad u nicmaysay calayhim korkooda kuwaasoo hayrilmaqduubi kuwa loo cadhooday calayhim korkooda loo cadhooday aan ahayn waladaalliina kuwa hallaaba ee lumayna aan ahayn aamiin